ciidankan aad aragtaan waa ciidankii ka soo goostay saan idiin sheegay jamhadda ismaamulka mugdiga ku jirta ee esr markaanu aqoontoodii shiilay aragtidoodii shiilay mabaadidoodii shiilay aanu aragnay waxay ku soconayaan inuu baadil caddaana yahay dalka ummadda dalkeeda iyo dalkoodaba inay si baadila ku qabsadaan kula joogaani ta aanu ka dhidhinay ee kaga soo baxnay lambarwan taasaa u ah ciidankan wuxuu ahaa guutada la yidhaahdo gacanlibax wuxuu ka tirsadaa si toosa tayska guudahdiisa fadhigiisu wuxuu ahaa jiida hore ee nugaareed cadooy ilaa hore inta udhaxaysa indhaha hore ee ciidanka qolada esra dhigatadoa waxaan kuga hadilaa rubarkaan idiin sheego xabad kuma ayamaa mar kale waa nagaa keenay haddana haddii ilahay raalli ka noqdo waad ogaan doontaa meesha la geeyo haddii ilaka alla ka dhigo
marka hore waxaan idin leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaada gurigiinnii ku soo dhowaada maamulkiinnii ku soo dhowaada ciidankiinnii ku soo dhowaada ciiddiinnii ku soo dhowaada eheladiinnii aad iyo aad aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa intaan oo ka mid ah ciidamadayadii oo naga maqnaa inay maanta annagoo halgaku diyaargaroobayna inay noo yimaadaan waxay buuxiyeen furin bannaanayd soo dhowaada mar labaad in leeyahay anugu hadda raggaan waan garanayaayoo gacan iyo dhagay yare iyo guuto esana iyagaa u dhigmaa labadooda keliya hadday aadaan guuto esana waa u dhigmaanay haddii alla idmo sabab fiican baa dhala doonta idinkuna soo dhowaada halgankaad ka qayb gelaysaan dhiicidaad ka gelaysaan weliba qorohoraad baad noqonaysaan aayal xogtooda waaba haysaanba tii aannu hayna baanu tiinniu ku daraynaa ilaahay baannu tala saabsanaynaa waana guulaysanaynaa ciidanka kale oo maqan oo soo socdana waa u yeeraynaa waxaan idinku soo dhowaynaynaa haddaad tihiin ciidanka ku soo biiray ciidanka xoog ciidanka daraawiishta kana yimid sooladiidka asalam maadaama aad maanta ku soo biirteen ciidanka halganka ugu jira dalkooda iyo dadkooda oo aad ka timaadeen ciidan xaaladiisu ay mugdi ku jirto doonaya dad iyo dal uusan lahayn inuu xoog ku qabsado waa idinku hambalyaynaynaa garashada aad garateen inaad dadkiina waxla qabtaan dalkiina amnigiisa iyo nabadgelyadiisa aad kala shaqaysaan dadka ku hawlan oo aad ka mid noqotaan horumarkiisa iyo haddii alka amnigiisa sugiddiisa garashada aad garateen waan idinku hambalyaynaynaa waana idin soo dhowaynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhowaynaynaa shacab iyo ciidanba